tababarka loonqobdi waxaana ku mid ahay shaqaalaha dowladda hoose ee degmada kismaayo kaasoo lakabarahaya maamul wanaagga hogaaminta isbeddelka dowladaha hoose isticmaalka adeega dhijitaalka koronqaadowka aqoontiyo iyo in sida nkafaylan bulshada adeegan kudiirsii koranga wasaaradda amuuro gudo maamulka jubbaland ayaa qaban qaabiday tababarkan iyadoona ujeedadeeta in shaqaalaha dowladda hoose sidii oon la jaan qaadan lahaayeen hanaanka casriga eh adduunyada marayta horeyna tababaro noocan hato iyoon qobatii agaasimaha waxda dowladaha hoose ee wasaaradda amuuro gudo ee jubbaland maxamed cadow oo furay tababarkan iyo sharaxay muhiimadda loonqobdi wali sidoo kale wuusa la dardaarmay shaqaalaha tababarka loonqobdi inuu si sax oon ku faa'iidaysadana maanta waxaan u madarsannahay u fadhinaa tababarkii tababaradii soo socday ee barnaamijyadii dowladka gaar ahaan qaybta un habitat ee naga saacidaysay tababarka wuxuu noqon doonaa tababar saddex maalin ah runtii aada muhiim u ah markaad fiirisaan mawduuciisa loogala talagalay shaqaalaha dowladda hoose haddii aan lahayn agaasimayaasha agaasimaxyada markeeda ay dhammaan shaqaalaha degmada ayuba aada la rabaa inay uga faa'idaystaan xirfadooda si korka u qaado tababaro horey oo mashruucan dowladka ay degmada ka faa'idaystaan jirto oo xagga imaxsoogelinayay ama shaqaalaheeda gelinayay soo agaasimaha hadda uu sheegayba arrimaha bulshada waxaa jira tababaro loo qaaday dhankaas iyo muqdisho bulooyinkaan soo dhaafinay haddana wasaaraddu arrimaha gudaha waxay aada u dargelinaysaa degmadu in ay shaqaalaheeda noqdaan shaqaalo xirfadooda kor sarreyso si ay ula jaan qaadaan wadciga maanta lagu jira ama dhanka dijitaalka ha noqoto ama dhanka xirfadda iyo maamul wanaagga ha noqoto dhammaan waxaan rajaynaynaa in shaqaaluhu ay wax iska bedelaan xagga xirfadda marka insha allahu taasaana aad iyo aad diyaad u saaraynaa ka wadaarad ahaan kuwii soo socday iyo kuwa hadda socdada waxaan rabnaa insha allah waxay tabaqa inay kasoo baxaan wasaaradda amuuro guda ee maamulka jubbaland iyo weliba iyo xooji aytay muddooyinka dambe tababarada iyo koronqaadowka aqoonta shaqaalaha dowladaha hoose si bulshada adeeg faylan oo dhammaystiran wada deersiyaana